maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan qorshaha tram ee ah in la barakiciyo dadka reer khaza lana geeyo waddamo ay ka mid tahay soomaaliya wasiir ku-xigeenka warfaafinta maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inaysan wax dhib lah ahayn wakhtiga hadda la joogo islamarkaana ay soo dhoweynayaan in boqolaal falastiiniyiin ah la keeno deegaanada ay ka taliyaan soo dhowayntani ma ahan jacayl uu u qabo dadka falastiiniyiinta ee la doonayo in laga barakiciyo dhulkooda ee wuxuu sheegay inay tixgelinayaan oo ay raacayaan waxay ku sheegeen sharciga caalamiga afhayeenkii hore ee maamulka isku magacaabay puntland cabdulaahi maxamed jaamac ayaa sidoo kale qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ku sheegay in dadka falastiiniyiinta ay faa'iido u leeyihiin imaanshiyaha gobolka islamarkaana ay ka caawin doonaan sidii ay taageero uga heli lahaayeen waxa loogu yeero beesha caalamka taasi oo ay ku doonayaan islamarkaana ay u arkaan fursado uu lacago ku samayn karo maamulkooda haddaba hadalkan ka soo baxay maamulka isku magacaabay puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay inuu la wareegi doono khaza dadkeedana la geyn doono meelo kala duwan oo daafaha dunida ah trump oo khuburadu ay ku tilmaameen inuu yahay nin ganacsade ah oo siyaasaddu aqoon durugsan u lahayn ayaa qorshihiisu yahay in sanadkan labada kun shan iyo labaatanka uu boqol kun oo qof u raro waddamada carabta iyadoo dalalka deriska la ah falastiiniyiinta ee masar iyo jordan ay iska diideen balse ay jiraan soo jeedimo loogu qaybinayo somalilan puntland iyo dalka morocco maadaama dhankeeda maamulka la baxay somalilan oo sannadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ka go'day soomaaliya inteeda kale go'aanka taraam u aragta miday aqoonsi uga helayso maraykanka tani ayaa ka dhigan isirsifaynta iyo diidmada qayxan ee abuuritaanka dowlad ay leeyihiin shacabka falastiiniyiinta sida guracan loo baabi'iyey guryahooda iyo dadkooda